madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee lagu qabqabtay lagana soo saaray magaalada laascanood waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan in ay kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidoodaba warbixintan waxaa soo diray waryahayga mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo shir jira id ku qabtay magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay sida maamulka somalilan uula dhaqmay shacabka koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada laascanood ee gobolka sool madaxweyne cabdicasiis ayaa sheegay maamulka somalilan inay uga fadhiyaan jawaab deg deg ah inuu ka siiyo waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka somalilan gaar ahaan magaalada laascaanood oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka bini aadamnimada midnaba aanan ku jirin oo runtii dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen ayna aada uga xumaadeen dadkaas sida naloo xaqiijiyey boqolkiiba sagaashan waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tegay meesha inay si bini aadamnimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tegeen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu beddelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini aadamnimo lehna ma aha intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka somalilan dadkaas muwaadiniinta ah oo soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiinna aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini aadamnimo leh ayagii ilmahooda yaan la kala rarin ayagiiyo xoolahooda yaan la kala rarin nin saaka gurigiisa ka soo tegay isagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oon baabuur la saarin inta wakti la siiyo shalayba ayagaa yimide ha la yidhaaho walaalayaalow naga noqda ha la yidhaaho laakiin si dhaqanka bini aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay waan soo jeedinayaa waxaana sugaynaa haddii ay bini aadamnimo jirto maamulka somalilan iyo maamulka laascaanaba inay jawaab deg deg ah naga siiyaan dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meeluu ku dambeeyey iyo xaquuqdii iyo aas-aasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo aysan weli joogsanin oo dareenka dadka soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbeddela aanan lagu samayn waa arrin aada looga xumaado waxaan codsanaynaa marka maamulka somalilan inay jawaab deg deg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna haddii lasoo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin ayagii ilmahoodana aan la kala rarin si xornimadii ay shalay ku tegeenna maanta ay ku soo noqdaan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa u mahad celiyey shacabka iyo maamulka puntland
waxaan u mahad celinaynaa maamulka puntland oo runtii dareen bini aadamnimo suubiyey oo maamul iyo dowladba shacab iyo dowlad baa uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah oo muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyey sida ay ugu gurmadeen oy u soo dhoweeyeen oy u dejiyeen ayagana waa uga mahad celinaynaa ugu horeeyo madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aada iyo aaday ugu mahadsan yihiin madaxweynaha koonfur galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed kuwaasi oo sida madaxweyne laftagareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen tillaabada kaleoo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xil saarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan shantaas wasiiraan u saarnay waana soo baxeen shaqadii bay bilaabi doonaan waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa dibudejinna loogu samayn lahaa deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa ninkii deegaankiisa kusoo noqonhayana dibudejin loogu samayn lahaa annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan wax laaliya wixii oo ku baxayo oo lagu soo raraayana diyaara u nahay wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorshaynta wasiirka gargaarka wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka iyo waxay qabaanna ay jawaab deg deg ahna naga soo siiyaan gurmadna ay soo suubiyaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo